alxamdulilahi rabbi alamin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah anoorli ero abduqaadir imis oo dadkan iinkasaan jiibsagaaley mayba ka noola waqooyiga yurub waana may hada jaray afhayeenkii oo qowmiyadda ma maarna digirmelka ama southwest muddadii sanka damboyti maamulkii golihii oo badbaadada leeraay oo hata maarane sanasuur kandideed ka dhayna dadkii aasaasya ka jari mayba kaloo maarane halan oo cilmo baare eh oo taariikhdi iyo dhaqamadii ulsaasa mareenka mashquulsan waana meeka noola sweden waana ku waayahay weliba hadalkaade shirkii ku dhii magaalada boros dalkii sweden kaasoo dhuku ku hadlaay aayaha qoraalka iyo weliba akhriiska afmayga oo wasan badan hajiiri maayo mayba ninku werbiyaase shirkaas muddadii usa dareeri iyo waraagii haskala qaadeen iyo natiijadii ha ku bati
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alamin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalayaal ilamaasintiin baadiye warsan iyo shaqaale jay-adoo weriyaha eh iyo wadaagka hilaal kulli dadaalkiisin wadan ciidanka maasintiin sisinka warqabkan mayba ka dhigay degmadan booros ana degana oo sweden ku tirsan shir caalamiya ama forum caalamiya ulan ku hadalahay horumarinta dhaqanka afka mahayka soomaaliga mahay maynahay febililuulio labaatan toddobadii ilaa ilaa iyo soddon jeer runtii wufuud badan oo ilaa iyo saddex boqol qof ee kooyan azugni ilaa soomaaliya ilaa iyo yurub ilaa america ilaa australia maynu ku mid ahayna dadka kooy dad badan oo international level eh ama dad oma aqoon-yahano weyn eh oo madowey caddaanba le dad afkun dhalarayna ka jareen dad oo macna afkun an hiili fadaayna macnaha cazuni oo afafku macnaha muddo badan waa ku qoraay oo isku miday professor lee caseli iyo lanleero michael chari mayba kooy professor maxamed xaaji mukhtaar may ka casuuminaya cabdi maxamed kusoona cudur daaradi mayba kooy doctor cumrey oo absala university walka dhikow doctor maxamed xuseen oo norway walka dhikow iyo aqoon-yahano badan kale langowsun afka oromada macnaha ee expertka eh oo muddo badan on dooday oo professor eh iyo maykoy lango afkun garaaya walku qori oo isuna norway jaamacadka dhig waana b h d dad badan u qeyb galay waana runtii may haayeen guulan ka weynahay qoomiyaddu iyo deertii taariikhiya
gordi markun may geeka iniskoyowkas on hayne shirkaas ha ku beray natiije afmaykana dan ee mustaqbalka
marka hore dadka iniskoyjari dad oo jeelin afkun la horumarsiiyo aan badanahay laakiin fokoltun ama qeybtun afafka dheerow laga geeka east africa ama soomaaliya inka xeel dheer yaa nasiiba welani professor cabdallah mansuur cabdallah cumar mansuur oo deegaanku waa ku jeeda linguistin eh ama ama ama cilmo baara luqado eh runtii xataa adduunyada eed maganka le guulooyinka wina hordeeri kaasu xalki afka un baahanayna markaasa go-aan yidhi falyatafadal mashkuuran maadaama lankaas usa ku qeyb gali waana ma sharafeeto adduun weynaha iyo dadka afkunka hadalayo dadka soomaalida afkee sharafayna dhini cabdalla mansuur iyo brofesoro badan meelaasa ku qeyb galan guulinkii un la taabado qadho marka mayba waa afka oo laka hadalo taaso million ama ilaa shan million laka qiyaaso taariikhiyan anhayna afko standard ee qoran anhayna waqti badan oo juhdi la geli guulinkuinayta marka mayna sidan weelatay reer boros reer sweden mayna ku turjumaana inti muqnayti inti roogti mayna maadnagay idaacadooyinkii kooyeen dadka uqeybgalay aqoon-yahanadii siyaasiyiintii qeyb walba oo runtii daneeyaasi aradun daneeyaasi oo isjohnasilgaameen unin gogolifadiini guubiinga nagati waana meelamaa ku bahay go-aan afka ka dhaqan galay oo qoraagii liska waafaqay guddi cabdalla mansuur madan ee laka dooraday bil hata ku dibana mayba sugaasana afkii oo standard ee liska rahi kaasana mayna naga doone ku una wada isticmaalo doono oo nin fudud afmaymayga deegaanka lakuku hadalo koonfur galbeedu baaybakool shabeellada hoose iyo gedo iyo dhulkun aarta jubbal iska elaw yaa inta badan lakuku dawahe sweden oo yurubka yaala magaalo ku mid eh oo boros shirlakaqowdi afmayga isletaa ka hormaro kor qoraal iyo welibo akhriis ahaan iyo oo dadkii ku erey bii lahayay gobayhaadoy heesahaadeen ama dhaqan kale oo geedo i ka saabsan iyo erey bixintii inta roogaan helo fadeen boros natiijo oo saasan wiin oo afmaayga leentirii koro ha ku baha kortee
runtii fursado badanaan eegta dadka soomaalida ee oo ha dhahi ama haroor ama bogtaada u binaamay ka nool in iyo doktiijo la geersadan walayo aanfa u berinay jeeyan fursadooyinkaas inta badan soomaaliya may ku helo dad badan oo international level ay yahay dadkan taqiib gali wayna mudunla ka dhikaday in afkun qoraagii oo muddo bilaam lama bil kadib ay haddoor haddii ilaahay garaal nagada walalaha injineer asalkay arlaadiyo saada sheegtay laakiin mayba mahad nagaada heeso meelka gaaday dadaha dhiigalif arlaada roogi walyaalo badan oo tafataryaal badan ah hadaleen professor cabdullaahi sheekh owsin hargeysin ugu marna iskaybaan qeyb gali oo afku muddo badan war ku qoraay dad badan oo gobayka afgoy roogo maaraya fursad siini marka may haye shiro may haye oo qeybo adduunyada ka nool oo dhan ba ha qeyb galeen oo life ani onka jaran inaga media wala soo gudbiya ee wal badan oo na soo bini oo skype ee yamayba ka tixgeliyaan ee lankas dimi reejil ku dhuunsad mayna ha aruurinay shirki kan kuri oo 90 bilawdi Toronto Canada Utah markale Toronto oo Canada markale Ingiriiska yani fartun ogta geeka natiijooyinka kuwii oo la dheerin may kumadee walaa intaas cilmi baaristaa kasoo bee go-aan joontaa ku bahay marka anamay baan aragay guurigi dadku taarikhaya ah marya kumadagta raximahullahu sheekh mustabse walayo ha bilaabeen lahangiri abuelmaan lahiise walayo habsahan galeeno lahan baabi'i yani geeka mayba ogta adi jinka leemato adi i adi i tabarka leeyo marka tabarta mayna tushiday afrikaansiheena qaadna unesco injayn arlaadi dhajay dowladda centraalka la hariirni akademiyada dhaqanka iyo taxamar la hariirni meelo badan la hariirni southwest wasiirka walbarashada dhaqamada lanka ilaaliyo dhan weerni akademiyisu binafadaan afkoon laka ilaaliyo marka ana marka mayba gabe runtii guuliyadan wiina lagu deeri shirku haddii nasax qiraana waana muddo hal sin inu siya weedni sida walaanka suurta gallahay waana arlaadana way sheegna doona waatahay waatahay weli kumid eta weli kumid eta dadkii abaabulka dheer angali shirkaas ini furumo muddahal sidii i bar ena ka jartan sidii indiyaari lahayten imkaaniyaadkii shirkaas abmaykali kukudowhaw aayijay lan diyaari lahay su-aaluhu meeliyaaliya wali etaa binaanka bedad afyey dadkii ayaa simufay gudaaka roogaan oo dadkii weliba miday ka hayay afmayka waraka jaray yaryarka ee biyifadi ama dhashin biyifadi hooba hogo xataa liniinkuweelna ooba khadkalay lahagili markuu magnaka ini jaaliyadda oo sweden roogda ama yurub roog dilay dad hamaratay yoolay markaas go-aamiyaayen sidii afmayga wadhunku weelalahay oo dadkii gudaa roogini lukutabi
shirkun lanroogi ilan wehedan haayilaydo kadan adduunyada wala ka nool lanroogi oo fursadan helay kooy ilan wehelidaay kan america roog wehelidaay kan baardheer roog wehelidaay kan bu-aal roog wehelidaay kan afgooy roog oo sheegay inay walaanuntig lan khaasin le male aaday male awooday male abtagay male dadkoo dhan waa saameynka waa la dhashay shirkun dad badanaan hays dadooti oo bilaawti morgan ha bilaawi marka taas naftiya may ningato ogtaada farxada ningato walaalow dhib may ku bahow idhaalan sudama may ku bahow aran ilaah dadlunku hel owliin ee oo arantaas sudama markaana may gabe haddii maasintina ningar hataa ina galbagna nooeer haddii afkana ninguuriwa hataa in galbagna nooeer wallaahi guddigaas oo howlaas qobadi walfaylana qobadan mustaqbalkan dalka sheegana kun sagaal boqol sagaalan iyo afartii yalaha bilaaw ini afmayga la caaqabeeyo meeliniskasheeno luqad dadye nooliino dhikamaaso waana akrisamaasa nagata ilaa ii geeka walaawadi iibaku haydii dadaal badan asuubideen bulshada siinka amaanasa ugu dambeyn shira ku dhii boros afmaygii ini meerli saare yalaka go-aamiyey guddilan saare ameerlisugu koro ditore afmayga la ero koro maalintaas inka damboyto weli higaas ku jarona afmay qoran afriisamaw liskiraayin yala helo koro
maasanta su-aal faylan wadanka sweden afkalan ka hadalo oo spaniska leerow boqol sina cilmi baaris la kasoo bilaayay boqol sina iyo dad oo cilmi baare oo afafka iyo taariikho walku badan fidian waana ku hadalaaya marka dambayba nagatay af oo laka guuraysay la qori anamaygabe haddii sagaalankii ama sideetii shantii sacuudi arabia kacdookii oo unka horeey oo bilaabeen runtii fargeeta see ka jareen cabdullaahi jaxsan ooman uraa ka jaray maxamuud shiina see ka jareen xasan shishaa see ka jareen yani mayba dadkii kacdoonkii in ka horay alxaaji mukhtaar say dadkii revolutionkii ha ku bilaaween sacuudi arabia runtii geelka mayb waa walla taabudo kor ohii didiiri lay heleen geelka adduunyada maylata soomaaliya lama afa jaran shalay maylahay maaba jaraban markaan maygabe walaamo maka koyn iskeers walaantiriyaan wal oo isku kooyi karo dabiiciya ma waa wal wakti la giri laku turjumi dhaqaale la giri survival laka suubi siwan shirkunka gobni may markhaatu koy allah koonkun abuuri وبعدين ما بمركاتو كده كتكنيكال كهولوز بدي يعني ما يبغى دقارين وديني ميل كستي قالني هي كستي هذا وانا كما انا قال لك قال لك جيشني ولا لو ما يكين شيغاي ولا انت وقت اللي تجيني الدنيا انا همبريايتي دتك الارضين اني همبرياي انا كفرحوا لان الله لسينا كما سنتي ما دام الميديا تينيس المجتمع قد بيدان ولا خلطه فقط يا رسميدش waa runtee dalka unaka qobni walmaynagadayna taariikhi eh warayla ku duubay arkiifi oo dowladda sweden ku duubtayna siin sheeno doona professor cabdallah mansuur itiim iyo professor mukhtaar saimaya go-aan laka deelay muddo bale kadib inay rooma laka kulama afkun standard iyo meelaha ka saar kadib arraadayla sheen wal faylanaha dareere maynka hambaliyay dadka walaanyagaya oo idaacadan dhugunsado ama kihirin in wal faylan la qobday runtii yani in wal faylan la qobday in wakti la geli xoore la geli walbadan languuri taasna mayba fadiiladaas kale ilaahay subxaana wa tacaala umadaas kudibna dadka hoolas shaga lahay oo ku miday walaalkay ay inuu bataan cabdiqaadir taalib shariif xaaji muscab iyo gabartun walaalee naciimo yani dadkii arantun kalankujeeysidii oo ansurumi osida boqol iyo konton qof inasheeni intuu aqooyaane ee lanka ajnabiga ee cadaanka ee waktigii qaali waayo haddana haddii jaamici ama professor ay makiinguurow ninguure runtin kama nagaan waana ninkooyan iyago interest laan eh iyo mayba nin hiiriyeena waa nin kulugiib galeena in adduunyada lan sheegay in afku iyo af standard eh waana asalka soomaaliga kan gay
inti shirka boros dare dareeri dotore weliba jaraylan professore shirkaas ha ku qiib gali waana eeday guddigii abaabulka shirka boros waana sheegay ini hoteelkii lahakuiridi idaacaddana waraystii una ku dhiini bal arrintaas ku waranba maadaama guddiga abaabulkaada ka jarta xaqaa'iqa warkaas ku jara
mafadow inaan walbadan arrintaas anaka xeeleera saabto ee wanusuubini usuun ogi unin ogni ilaahayna ogi waan hiili laakiinse jeesan waa lanka keliya oo shirkunku way lan hiili runtii waa markhaati dhanta waa lanka keliya oo la maamuusay balanka keliya oo un arrintiisaan oo la hadalay lankaas lankoodeedhoeler waanuun cadawayni siduun ilaahayn ka talagalayana sugu bini walaay haddee bini aadan haddee ilaahay subxaana wa tacaala lay qanacad baadis la yaale bini aadan walisuubi nusaan way ku hele walkaamida mabjaro laakiin may gabe in un walbadan oo qiimo le suubini usuul aan suubini haddiisu ma hadnagoon kheer haddii lankaas ma hadnagnen wal iyo macnaha dacwe hata jarmale laakiin may gabe in la maamuusay sharafo karaama lan waali waa lahdhawaay walay kala cusweedi wa xisaabahum cala allahi usii rabidiya kusayt walay kala hoos cusweedi laakiin amaa martigelinta shirka lan una fadiilo goonaa siina lankaasa ku jira inkastoo mujtamaco dhanba si wujifayna haka dhawayni walana suu bii korna suu biili mayba kale runtii sharafniin ee in un walaalkan abwansaal maalin ciise raximahullahu foundation ku turjumo arintuna wadi doona sana filow muddo badan wadi doona una meelaha ka bandhigni foundationka shaqadii koritis qobadan ceela mana arlaadi lanka suubi ilaahay mahadale inta uga baartay mahadale marka markaa may siin mayba siin edaayey ama markhaata siin ugu dhigay in shirkan ay shir shirarka inka wiinay oo caalamka soomaali qabsata lebar iyo kaasa ka sheegeen dadka soomaalida eh oo meelku internationalka ahay wal qoraay ama jaraa'ideeda ku ama swedishka inglara af shirkun la qabday shir runtii ku dayasha dhew qoraalada ku been documentin ahayd arkiifiga gelin waana sheenana waan way turjumay insha allahu tacaala mustaqbalka dambe lan alaalanka shirkaas kooy lana horta martamaynayo dadka dhan qadiyad iyo dhaqan iyo afala ku turjumaayo lansi shaksi ee arankaata usumartigelin usudabanku fadowna ma lahayna afkun dadahan dhimadi dadahan lugaayay dadalan musaafuri adoobanti london lay diyaarad ku aytay tan hotel laga iyo firtan laka martigeli yani maybu ada falaasi walkuinka la hadda lagu beri taarikheen walgobo doona maabihidin dadal lugays iyo lugaayaan boolaadakii kumtan afkun daraadis un gooshag الراسيون قبل الكين قدمين دللن بري دللن هيري مرة أنا من أقول إن أرنا والله الله هي بس وبداية مرة أرمي قبل إن كنتنا نسمعنا ولكن نسمع بدينا نسمعنا والكرامة ونصوبي قطبة نصوبي لكن بالآخر يعني ما يبغى مقصد نسوها ما ينواعه
إذ إذا ما تنتظر